wuxuu ku saabsanaa ama dib loogu eegayay natiijadii kasoo baxday qiimeyntii xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaaliyeed uu ku sameeyey marxaladihii deegaanka iyo isla xisbiga gudihiisa iyo maamulkii jiray marka natiijadaasaa dib loogu eegayey waxaana lagu sii bidhaaminayay halka looga sii ambaqaadi doono isbedel guud oo deegaanka iyo dowladda cusub sidii ay u hana qaadi lahayd waa garta abshir marka soomaalidii ka qayb gashay ee maanta la kulantay ra-iisul wasaaraha ethoobiya ma ku qanceen wixii uu ra-iisul wasaaraha u sheegay
runtii ra-isul wasaare abiy axmed waxa uu dadka soomaaliyeed usoo gudbiyey fariintiisa qaran ee iscafiska iyo midnimada iyo isjacaylka in ay aqbalaan islamarkaana waxa uu dhiirigelinayay isbedelka oo si sal ballaaran ama si qoto dheer deegaanka ay ballan qaadeen in looga fulin doono marka taas ayay dadka soomaaliyeedna iyaga oo runtii si cadcadaan iyo dhiiraraan leh usoo bandhigay dhibaatooyinkii ka jiray ama ka dhacay guud ahaan deegaanka iyo nidaam xumada baahsan ee la degtay deegaanka soomaalida ay si hufan ugu soo bandhigeen marka dadku aada bay ugu qanacsanaayeen runtii xukuumadda cusub ee ama madaxweynaha cusub iyo guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaaliyeedna waxay sheegeen in jibjiga la tegi doono nidaam lagu qanacsan yahana lasoo dhisi doono si weyna loo sii dhiirigelin doono isbedel taam ah oo dadka soomaalida ay raalli ka noqdaan waa gartay marka isagana ma ku qancay wixii ay dadkii soomaalida ahaa gaar ahaan ergooyinkii ay u sheegeen iyo waxyaabihii ay usoo gudbiyeen runtii su-aalo fara badan ayaa ra-iisul wasaaraha soo wajahay oo uga imanayay odayaasha dhaqanka dad badan oo dhibanayaal ah culamaa udiinka marka ra-isul wasaaruhu aada ayay runtii u dhibtay xaaladda deegaanka soomaalida iyo dhibaatooyinkii deegaanka soomaalida kusoo habsaday toddobiiyo labaatankii sanadood ee u dambeeyey iyo guud ahaan tobankii sanadood ee maamulkii cabdi maxamuud cumar uu deegaanka hagayey mashaakilkii ka dhacay dad badan oo soomaali ayaa waxay kusoo bandhigeen gafafkii iyo gobolfaladii xuquuqda aadanaha ka dhanka ahaa maxaabiis fara badan ayaa goobta ka hadashay oo kusoo bandhigtay xadgudubyadii loo geystay marka ra-iisul wasaaruhu waxa uu si rasmiya u dhiirigelinayay sidii loo xoojin lahaa digna loogu soo yegmeeli lahaa cadaaladda iyo isla xisaabtanka iyo guud ahaan isbedel rasmiga oo dadka soomaalida ah niyadooda kor usoo qaada islamarkaana rajadooda dib usoo nooleeya